agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladgoboleedka jubbaland nuur cumar shaale ayaa sheegay in koror muuqda lagu arkay dakhliga gudaha dowladgoboleedka jubbaland taas uu ku tilmaamay mid ka dhalata dadaalada lagu xoojinayo hanaanka maaliyadeed ee dowladgoboleedka jubbaland agaasimaha ayaa sheegay in kororka dakhliga uu ka yimid habsami u socodka ururinta canshuuraha iyo maamulka maaliyadda oo la casriyey taas oo keentay in dakhliga gudaha uu si joogto ah u kordho bilihii lasoo dhaafay kulankan wuxuu daba socdaa kulamo hore oo maarata hore loo soo qabsatay oo ku saabsan dejinta istaraatiijiyadda horumarineed ee dowladda jubbaland ayuu quseeyaa sidaa la socotaan dejintaasi waxay ka kooban tahay tiirar tiirarkaas ayaa hadba macnaha wasaaradihii iyo institutionada ay quseeyaan ayaa lagala munaaqashoonayaa si loo soo saaro maaratay waxyaaba maarata taabageli karo oo maaratay horna loogu socon karo iyo hadda maanta wuxuu ku saabsan yahay maaratay microfiscal stability ama economic development ayuu ku saabsan yahay taasoo marka wasaaradda maaliyadda ay qeyb weyn ka tahay sidoo kale wasaaradaha kale ee ayagana wax soo saarka maaratay ka yihiin xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo dhammaan kamid yihiin ayagana ay qeyb ka yihiin waxaan rajeynayaa dad khubra oo hadda nagu filan waa inoo joogaan halkan dhaqaalaha jubbaland waa mid maaratay markasto garaafkiisa kor usii kaco laga soo bilowdo labada kun iyo afar iyo tobankii oo aan ku bilownay miisaaniyad aada iyo aada u yar iyo maanta oo aan nahay maaratay statetka ugu miisaaniyad fiican stateyada kale sooma soomaaliya marka laga reebo maaratay somaliland iyo puntland marka laga reebo stateka ugu miisaaniyad fiican ee maaratay isku filnaanshana inaan gaarno aan rajaynay ila hadduu yihahdo